faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
Thank you. bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaada saakana waxaa ugu dooroon ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku dhawaaqay ama ugu baaqay hay-adaha gargaarka inay wax ka qabtaan fatahaadaha dadka ay saamaysay fatahaadda webiga isbitaalka degmada bardaale oo xirmay sababa dhanka fatahaadda ka soo wajahay maareeyo cusub oo loo magacaabay garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne hirshabeelle oo sheegtay in beledweyne ay ka barakaceen koob iyo labaatan kun oo qoys xasan sheikh iyo sheekh shariif oo maanta ku wajahan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorkaran warka subax dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhdan ay ku beegan tahay koob iyo waa tobanka bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaasoo fidsan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka inay wax u qabtaan dadka ay saameeyeen fatahaadda webiga iyo sidoo kale roobabka ka daaya koonfurta soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre oo booqasho ku tegay degmada bardaale ee gobolka baay ayaa sheegay in dadka ku nool degmadaasi ay haystaan dhibaatooyin kala duwan oo ka dhashay daadad kusoo horrugmaday degmadaasi waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed iyo shacabka deegaanadaasi waa deegaanka maamulkaasi ay bixiyeen juhdi fara badan islamarkaana ay kaalintooda ka qaateen caawinta dadka ka barakacay daadadka ka dhashay roobabkii ka da-ay gobolka baay waxa uu ra-iisul wasaare khayre ugu baaqu diray hay-adaha gargaarka iyo cid kastoo waxa wooda inay gurmad la soo gaaraan shacabka degmada bardaale ee gobolka baay isagoo sheegin hay-adaha samafalka loo baahan yahay in dadkaasi ay caawiyaan
waxaan soo aragnay dhibaato badan oo haysato dadka degmadan degan laakiin waxaa muuqataa in ay dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dadka degmadaba bilaabeen dadaal sidoo kale dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarku ay dadaal bilaabeen laakiin waxaan dhihi lahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha gargaarkaba halkan waa isbitaalkii degmada oo biyo ay qarqiyeen loogana guuray oo aan la isticmaali karin sidoo kale kumanaan qof ayaa bannaanka jooga oo bannaanka lagu daryeelayaa waxaan leeyahay qof walboo soomaaliyeed oo horey gargaar u geystana waad mahadsan tahay haddana waxaad geysan karta geyso cidda aan gargaar geysanna dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhibaatadu gaartay waa in loo soo gurmadaa sida ugu dhaqsaha badan sidoo kale waxaan leenahay hay-adaha samafalka aeroboorkii ama garoonkii bardaale wuu furan yahay maanta annagaa kasoo degnay waa in sida ugu dhaqsaha badan loo dardargeliyaa loona soo gaarsiiyaa gargaar dadkan
guddoomiyihii xilka laga qaaday ee baarlamaanka puntland dooba daareed ayaa mar kale waxa uu sheegay inuu yahay guddoomiyaha saxda ah ee baarlamaanka puntland warbixintan waxaa inoo eegi doona waryahayaga karama
guddoomiyihii hore ee maamulka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed oo hore xilka ay uga qaadeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka puntland ayaa markii ugu horeysay warbaahinta la hadlay inta uu ku sugnaa gobolka sanaag oo uu gaaray maalin ka hor guddoomiye dhoobadaareed oo haatan ku sugan degmada xingalool ee gobolka sanaag ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xilka qaadistii lagu sameeyey iyo xaaladaha guud ee puntland ay haatan ku sugan tahay isagoo baaq u diray gobollada sool sanaag iyo bari guddoomiyaha ayaa sheegay in uu aad u cambaaraynayo weerarkii habeenkii khamiista lagu qaaday aqalka baarlamanka kaasi oo uu sheegay inay ku soo qaadeen xukuumadda madaxweyne dini sidoo kalena qaabkii xilka looga qaaday oo ku tilmaamay gef guddheer lagu riday hiigsigii puntland wixii dhacay habeenkaasi dulmi dhac bay ahaayeen oo aan marnaba qiil lahayn waxaa la weeraray xaruntii oo aan odayga ka ahaa shacab ee baarlamaanka waxaa lagu laayay ciidamo iyo dad shacab ah dhiiggii oo qoyan ayaa habeenkii oo dhan lacag la qeybinayay si subaxii xilka qaadi sharci dare ah loogu fadhiisto ayuu yidhi gudoomiye cabdixakiin dhoobadaareed sharciga iyo dastuurka ayuu sheegay inuu ku dagaalami doono maadaama xilka qaadistiisii aan sharciga loo marin haatanna uu yahay gudoomiyaha sharciga ah ee baarlamaanka puntland ugu dambeyntii gudoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland dhoobadaareed waxa uu tilmaamay in puntland ay u baahan tahay badbaadin wuxuuna bulshada ku dhaqan gobolada sool bari iyo sanaagba ugu baaqay iskaashi iyo wada shaqayn maadaama sida uu sheegay ay si gaara u taabanayso arrintani bulshada ku nool gobolada sool sanaag iyo bari iyo guud ahaanba dadka soomaaliyeed inta ay taabatay arrintani gafka ahayd ee xukuumadda ku kacday waxaan ugu baaqayaa inay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo wadatashi ah ayuu yidhi gudoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland dhoobadaareed si kastaba haatee khamiistii lasoo dhaafay ayaa xildhibaano gaaraya afartan iyo sagaal mudane oo ka tirsan baarlamaanka puntland ayaa codka kalsoonida kala noqdeen gudoomiye dhoobadaareed waxaana xildhibaanada lagu wadaa inay gudoomiye cusub doortaan afar iyo tobanka bishani sida lagu sheeciyey warqad ka soo baxday guddiga doorashada gudoomiyaha baarlamaanka puntland
mahadsanid wariye karaama halka warkaasi aad kala socotaanna waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertiisa madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh iyo shariif sheekh axmed ayaa maanta ku wajahan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta waxaa ku wajahan madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed safarka beledweyne ay ku tegayaan madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa waxaa ku wehelin doona xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyagoona saacadaha soo socda tegaya halkaasi sidoo kale madaxdan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka ayaa maanta magaalada beledweyne waxa ay gaarsiin doonaan gargaar loogu talagalay dadkii ku barakacay fatahaadii ka dhacday beledweyne madasha xisbiyada qaranka uu hogaamiyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegtay inay ka qayb qaadan doonaan gurmadka loo sameynaya dadkii uu ku fatahay webiga shabeelle islamarkaana ay gaarsiin doonaan gargaar madasha xisbiyada qaranka dalka ayaa dhowaan ku dhawaaqday laba boqol oo kun oo dollar oo ay ugu deeqday gargaarka lagu caawinayo dadka soomaaliyeed ee fatahaaduhu ay saameeyeen maareeyo cusub ayaa loo magacaabay garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay maareeyo cusub u magacaabeen garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo xilkii laga qaaday maareeyihii hore wareegta ka soo baxday xafiiska wareegto ka soo baxday xafiiska kusimaha wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka hirshabeelle ahna wasiirka xogeenka wasaaradda ayaa waxaa xilka maareeyaha cusub ee garoonka diyaaradaha beledweyne loogu magacaabay yuusuf axmed diiriye garoonka diyaaradaha beledweyne ayaa xilligaani waxa uu u baahan yahay gurmada kala duwan islamarkaana markii uu roob da-o garoonkaasi waxa uu noqdaa mid xirmaa taliyaha ciidanka xoogga qaybta lixdanaad ayaa gaaray magaalada baydhabo isagoo kulamo la leh saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan magaalada baydhabo iyo deegaanada ku dhowdhow taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wafdiga taliyaha ayaa waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka uu u horeeyo jenaraal madoobe madaxa howlgelinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha baydhabo ku soo dhoweeyey abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaybta lixdanaad iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soo dhoweyn kadib wafdiga ayaa waxaa loo gudbiyey qaybta nasrada garoonka halkaas si wada jira warbaahinta ay ugula hadleen jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaybta lixdanaad ayaa tan iyo xalay waxa uu kula malo lahaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad isagoo kala hadlayay sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ciidamada ah ay wadaan islamarkaana ka dhanka al-shabaab waxaana taliyaha uu ka xog dhagaystay saraakiisha xaaladda ay ku sugan yihiin iyo sida ay u shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaana qaybta lixdanaad isbitaalka degmada bardaale ayaa lagu soo warramayaa inuu qarka u saaran yahay inuu xirmo iyadoo xaaladiisana aad looga dayrinayo degmada bardaale ee gobolka baay waxaa ku soo rogmaday daadad ka dhashay roobabkii dayrta oo ka daayay deegaano ka tirsan gobolka baay waxaana uu saameeyey qaybo kala duwan ee bulshada waa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo adeegyadii degmadaasi badi dadkii ku noolaa degmada bardaale ayaa u barakacay duleedka degmadaasi waxaana sidoo kale xirmay oo ay biyuhu xidheen isbitaalka degmada bardaale oon xilliga aan shaqaynayn ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre oo booqasho ku tegay bardaale ayaa sheegay isbitaalka bardaale ay biyo buuxdhaafiyeen islamarkaana xilligan uusan shaqaynayn gurmud kala duwan ayaa la gaarsiiyey dadkii ka barakacay daadadka ka dhashay roobabka degmada bardaale ee gobolka baay kuwaasoo ku sugan duguleedka degmadaasi halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaan qaadaan bartaaan ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa dalkaasi hindiya uga qeybgeliyay shir heer caalamiya shirweynaha guddoomiyaasha maxkamadaha sare ee adduunka ayaa si toosa waxa uga furmay magaalada laknow ee dalka hindiya iyadoo sanadkan ay ka qeybgelayaan xubno ka socda dowladda federaalk soomaaliya soomaaliya ayaa shirkaasi uga qeybgelaya uga qeybgelaysa goobjoog soomaaliya ayaa waxaa shirkaasi uga qaybgelaya oo goobjoog ka ah garsooraha maxkamadda sare saalax sheekh ibraahim dhiblaawe iyo garsooraha suleymaan maxamed maxamuud safiirka safaaradda soomaaliya ee dalka hindiya ambasador faaduma cabdulaahi maxamuud shirweynaha guddoomiyaasha maxkamadaha sare ee adduunka ayaa waxaa looga hadlayaa sidii ay wada shaqayn lahaayeen maxkamadaha adduunka iyo sidii cadaalad dadka loogu garsoori lahaa sida iyo sidii khibrada laysku dhaafsan lahaa xubnaha ka socda garsoorka soomaaliya ee shirkaasi ka qaybgelaya ayaa waxa ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan garsooryaasha maxkamadaha adduunka ee shirkaasi goobjooga ka ah iyagoo kala hadli doona sidii soomaaliya dhinaca garsoorka looga taageeri lahaa warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarkaa idinla socodsiinayay intaa warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan